laba nin ayaa addoon wada lahaa dabeedna dayn bay wada qaateen markay dayntii wada qaateen ayay addoonkii ay wada lahaayeen rahan uga dhigeen fa bari'a axaduhumaa mima calayhi midkood baa dabeedna ka beri noqday wixii lagu lahaa wuu ka saamaxay ama wuu wuu masalan wuu iska bixiyey infaka nasiibuhu kaa nasiibkiisii intuu ahaaba waa fakanayaayo rahan ma aha maxaa yeelay caaqidka xaggiisii ayay maantana ka tacaduday mar haddii caaqidkii uu tiroobay uu dhowr kala noqday kala xugun ayay noqonayaanoo nasiibkiisa ayuunbaa mid walba u baxaya faslun fi likhtilaafi fi rahni wamaa yatacallaqu bihi wuxuu fasal yahay iyadoo rahantii la ysku khilaafay iyo bal wixii ku xidhan ikhtalafaa ida ikhtalafaa markay isku qabtaan fi rahni rahantii aw qadrihi ama qadarkiisii sudiqa raahinu raahinka ayaa biyamiinihi loogu rumayn in kaana hadduu yahay rahna tabarucin rahna tabaruc hadduu yahay wain shurida fii baycin haddii la shardiyana taxaalafaa dhaar bay iska horgeyn labadooduba wuxuu leeyahay sheekhu haddii ay isku khilaafaan labadii masalan qof ayaa waxay isku khilaa raahinkii iyo murtahinkii kii wax rahan dhigay iyo kii la rahan dhigay ayaa fi rahni fii asli rahni rahanta asalkeedii bay isku qabteen war shaygii rahan baad iga dhigtay oo shaygaasaa rahani ahaa iyo maya kuma ahayn ayay isku qabteenba war rahan baad shaygaa iga dhigtay iyo war kaagamaan dhigin waa aslu rahan bay isku hayaan oo fii qadrihi ama qadarkiisii bay isku hayaanoo har laba boqol oo kun baad rahan iga dhigtay maya labadan record baad rahan iga wada dhigtay iyo maya midun buu ahaa boqol buu ahaa qadarkii marhuunta ayaa la ysku hayaa sudiqa raahinu raahinka ayaa loo rumayn biyamiinihi dhaartiisa ayaa loogu rumayn dhaartiisa ayaa loogu rumaynayaayo maxayl asalku waxay leeyihiin waxaan uu sheeganayo murtahin inaani jirin weeye markuu leeyahy war shayga inaad rahan iga dhigtay iyo rahankaaga-maan dhigin dee maxaa asala inaan rahan laga dhigin asalkaasaa raa isagu maalona dhaar waa markaan meesha dee markhaatina jirin way waxay isku qabteen war labadaa shay baad rahan iga dhigtay iyo maya kanaad kanoo qurun buu ahaa asalku dee waa inaanu farabadnayn inuu kanoo qura un ahaa wey waxna waa wax dheeraada waxaa dheeraada inaanu rahan ahayn baa asala wuxuu leeyahay goorta raahin loo rumaynayaa waa markuu yahay rahna tabaruc macnaha rahan aan shardi iibu ahayn rahan iska tabaruc ahoo yani ninku war shaygaa dayntaasaan qaatay shaygaana rahan isaga hayso un markuu yahay weeye rahna tabaruc yani uu yahay ee aanu shardi iibu ahayn waa maxay haddiise la shardiye buu hi iib iib dhexdii ayaa la shardiyey oo wuxuu yidhi shaygaa waan kaa waan kaa iibiyey bishard waa inaad rahan iigu yeesha rahan baa la shardiyey waana iib dhexdii haddii iib la shardiyo rahanta taxaalafaa iyadu way isla dhaaranayaan mid waliba waa dhaaranayaayo isbaata qowlihi wa nafyi qowli saaxibihi buu ku dhaaranayaa markay dhaartaasi timaadana dee fasaq baa imanaya waa masaladu waa tii horeynu halkii hore kusoo marnay ida itafaqa calaa sixati lbayci uma ikhtalafaa fii kayfiyatihi waa masaladii aynu baabkaa hore aynu kusoo marnay wey marka waa markuu rahanku sidiisa iska yahay ee haddii laysku hayo iibkaasi rahan buu lahaayo rahantaasi shardi waxaweed iibka iyo uma ahayn iyada masaladu halkaa hore ay noqono kayfiyaatulbayc iyo sixatulbayc laysku waafaqay kayfiyadiisana laysku qabtay ayay la xugu noqonaysaa halkaasay marayso walow iddacaa iddacaa hadduu sheegto annahumaa labadooda nirahanaahu inay rahaan uga dhigaan cabdahuma addoonkooda bimiatin boqol wa sadaqahu axadumaa midkood baa u rumeeyey fa nasiibu lmusadiqi ka u rumeeyey nasiibkiisu rahnun bikhamsiin konton buu rahanu yahay waalqawlu hadalka fii nasiibi thaani ka labaad nasiibkiisana qawluhu hadalkiisa weeye biyamiinihi dhaartiisa ayuumaana lagu aqbalaya wa tuqbalu waana la aqbalaya shahaadatu lmusadiqi kan u rumeeyey shahaadadiisa calayhi cala almukadibi kaa beeninaya uu ku markhaati furana waa la aqbali wuxu uhi sheekhu nin baa wuxuu sheegtay laba nin baa wuxuu ku sheegtay annahumaa rahanaahu cabdahumaa waar labadiinuba addoonkana wada leedihiin baa boqolkii ay iga qaadateen rahan ay iga dhigteen annahumaa rahanaahu cabdahumaa bimiatin oo gacanta ay geliseen wasadaqa waxaa midkood baa yidhi waa runtaa boqolkii aanu qaadanay ee aanu kontonka iyo kontonka u kala qaadanno aanu addoonka rahan kaaga dhigin fa nasiibulmusadiqi horta kan u rumeeyey ee yidhi saasay nasiibkiisu oo intuu dee addoonkan kulahaa rahnun bikhamsiin konton ayay rahan u noqonaysaa leannu isagaa qirtay isagaa yidhi boqolkii aanu wada qaadanay ayaanu rahan kaaga dhignay inay wixii wada qaateenna waa sugada midba konton qaatay waa qirtay addoonkanay wada lahayn inay rahan ka dhigeen waa qire markaa isagu qaybtuu addoonkaa ku lahaa konton bay rahan u noqon waxa hadhay kontonkii kale iyo iyo addoonka qaybtiisii kale wlqawlu fi nasiibi thaani waalqawlu fii nasiibi thaani ka labaad nasiibkiisa addoonkan uu ku leeyahay hadalka loo aqbalaya qawluhu hadalkiisa way biyamiinihi dhaartiisa ayaa loogu aqbalay oo yacni markuu dhaartay u idhaahdo wallaahi inaanan rahan ka dhigin anugu waddaasumaa laga mari weeye kontonkaasina waa bilaa rahan nasiibkiisuna rahan maaha watuqbalu shahaadatu lmusadiqi kan isaga u rumeeyey markhaatigiisa calayhi mukadib kan beeniyey ee arrintan diiday uu ku furo ee u idhaahdo waxaan markhaati ka ahay isaguna intiisa inuu rahan ka dhigay kaa beeniya hadduu ku furo waa la aqbalayaa maxaa yeelay dee waxaa loo diidaa qofku markuu waxyeello soo jiidanayo ama darar uu iska dafcinayo dee labadii midnaba maanta uguma jiraan kan markhaatigiisa dararna iskaga dafcin maayo nafcina kusoo jiidan maayo daba haddii uu mid kale la markhaati furo waa ku sugmaya kontonkiina kalena rahan buu unoqonayaa niska kalena rahan buu unoqonayaa kontonkii kale haddii uu mudicigu dhaar raaciyo ninkaa wax sheeganaya hadduu dhaar raaciyo dhaar ku kaba ninkaa musadiqa maragiisa hadduu dhaar ku kabana iyaduna inta kalena rahan bay noqonaysaa oo kontonka kale u noqonaysaa rahan haddii kalena markaa dee kaasunbaa la dhaarinaya waxaynu kusoo dhex jirnay iskhilaafkii labada qof ee wuxuu isu rahmay ay isku khilaafeen shaygii rahantahaa iyo waxyaalo kaloo la xidhiidha walow ikhtalafaa haddii ay isku khilaafaan ay isku qabtaan fii qabdihi gacan ku dhigiddiisa shaygii marhuunta ee rahantahaa uu ninkii murtahin gacanta uu ku dhigay hadday isku khilaafaan bal u adeegaya fa in kaana hadduu ahaado fii yadi raahini ninkii raahinka ee shaygan rahan dhigay gacantiisa hadduu shaygii ku jiro oo ama fii yadilmurtahini ninkii loo rahan dhigayey gacantiisa ayuu ku jiraa wa qaala raahinu raahinkiina wuxuu yidhi ninkii rahan dhigayay asab khasabtahu waad iga dhacday sudiqa raahinu raahinka ayaa biyamiinihi dhaartiisa loogu rumaynaya wakadaa waxaa iyana la midoo raahin loo rumaynayn qaala hadduu idhaahdo aqbadtahu shaygan waxaad yacni gacantaad kaga dhigtay can jihatin ukhraa jiha kale fil asaxi asax haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay isku khilaafaan ninkii raahine daynta lagu lahaayee shayga rahandhigayey iyo ninkii murtahin ee shayga la rahandhigayey daynta lahaa ayaa waxay isku qabteen fii qabdihi shaygii marhuunta ee la rahandhigayey gacanku qabashadiisii ayay isku qabteen marka masalan shaygii ayaa masalan ninkii raahin ayuu gacanta ugu markaa tafaasiil baa ku jirta u adeegi buu leeyahy sheekhada hadduu ninka raahinka ah ee shaygan rahan dhigaya ee maaligiisa hadduu gacanta ugu jiro shayga ay isku hayaani ee uu leeyahay waad rahan dhigtay oo gacanta ayaad ii gelisay iyo maya kuma gelinin oo kumaan rahan dhigin shaygaa ay sidaa isugu hayaan hadduu ninkii lahaa ee raahinka ee rahan dhigaya uu gacanta ku hayo sudaqa raahinu biyamiinihi isaga ayaa loo rumaynayaa maxaa yeelay waxa asala mar hadduu isagu maaligii shaygan lahaa uu yahay kii rahan dhigayeyna uu yahay dee asalku waxa weeye inaanu rahan dhigin oo aanu rahanti laasimin oo aanu gacanta u gelinin mar hadduu isagiiba gacanta ku hayo waa marka uu fii yadi raahini isagoo ninkii raahinta ahaa shaygii marhuuntahana gacantiisa ku jira ay isku qabtaan ee uu idhaahda gacantaadii gelisay shaygan ee mar dambaad ku noqotay iyo maya gacanta kumaan gelin oo kumaan rahandhigin shaygan haddaba ninkii raahinka ahay shayga rahandhigay gacanta kuma hayo fii yadil murtayni buu ku jiraa ninkii waxaan loo rahandhigayey ee daynta lahaa ayuu gacantiisa ku jiraa markaasay isku qabteenoo ninkii murtaynka wuxuu leeyahay da shaygan rahan baad iigu dhiibtayo wanigaa u haystaa dayntii aada iga qaadatay ayaad rahan iigu dhiibtay raahinkiina wuxuu yidhi qasabtahu maya waad dhacday shaygan dhac baad ku haysatay anigu wax rahana kuumaan dhiibin sudiqa raahinu biyamiini taana raahinka ayaa loogu rumaynayaa dhaartiisoo loodhanayaa ku dhaara un maxaa yeelay dee asalku waxa weeye waa inaanu u idmin oo aanu u ogolaanin gacan ku qabashadiisa haddii uu yidhaahdo waxaa la mida ayana warmaya shaygan wuxuu gacantaada ku soo galay jiho kaley hayd oo shaygii aad iga karaysatay buu ahaa ama shaygii ammaanada aan kuugu dhiibtay ayuu ahaa ee ma ahayn rahan raahinka ayuunbaa taana lagu dhaarinayaa oo la odhan ku dhaaro inuu shaygan kiro ahaan u haystay ama uu ammaan ahaan u hayay oo aanu rahan ahaan u haysanin filaa saxii asax haddaan qabanno maxaa yeelay asalku dee sida asalka ah ee soo jireenkahayd waxayd inaanu idinin inuu gacanta kaga dhiga rahantii taanigaa asaxaa qowlka asaxaa ka hor jeeda isagu wuxuu leeyahay war maya ninkan murtahinka ah ee shayga la rahan dhigaya ha loo rumeeyo maxaa yeelay dee waxay isku waafaqsan yihiin hortu shaygan sifo sharciga in gacanta loogu dhigay oo ninkan murtahinka ah dee inuu ogolaansho gacantiisa ku galay haddaba ogolaanshihii uu gacantiisa ku galee laysla waafaqay ayaa raahin wuxuu doonaya inuu jiho kale u leexiyo marka yaan laga aqbalin buu leeyahy taasi daahirka ayay khilaafsan tahay mar haddii caqdi yacniina meesha uu jiray rahanihina hadduu jiray qabdigan iyo gacan ku dhigiddan ay isku hayaane caqdigii hore ayuunbuu u dhacayaaye waxaan kale uu ninkani sheeganaya khilaafu daahirka ah yaan isaga loogu rumaynin buu leeyahy walow aqara hadduu qiro ninkii wax rahandhigaya biqabdihi murtahin ninkii loo rahandhigaya inuu gacanta ku dhigay ayuu qiray uma qaala dabeedna wuxuu yidhi lam yakun ma ahayn iqraari aniga qirashadaydi ma ahayn can xaqiiqatin xaqiiqo yacni xaggeed kamaan qirin falahu waxa u sugnaaday ninkaasi taxliifuhu inuu dhaariyo ninkii murtahin ay waxraaniga inuu dhaariyaa buu leeyahy wa qiila waxa la yidhi laa yuxallifuhu ma dhaarinayo ilaa an yadkura inuu sheego liiqraarihi qiritaankiisa inuu u sheego ta'wiilan awilaad inuu u sheego mooyaane ka qawliga odhahdiisii oo kale waa ashhadtu yacni waxa aan marageliyey oo aan sameeyey calaa rasmil qabaalati rasiidka qoriddiisii ayaan sameeyey oon dhammeeyey inta aan qabdi iyo gacan ku dhigid xaqiiqiya aanay dhicin waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu ninkii wax rahan dhigayey ayaa wuxuu qiray ninkan murtahin ee wax la raandhigayay inuu shaygii marhuuntaa gacanta ku dhigay markuu sidaa u qiray iyagoo isku hayay markuu sidaa u qiray ayaa dabeed wuxuu yidhi uu ka noqday uu yidhi war maya qiritaankaygii hore aan qirayeen lahaa sifo sharciu yani rahantiibuu u qibdooday uu gacanta ugu dhigay hadalka qiriddaan aan qirayay xaqiiqa may ahayn oo dee waxbaan ismoodsiiyey wax xaqiiqa may ahayn sidaas ayuu yidhi falow taxliifuhu wuxuu leeyahay inuu ku dhaariyo ninka murtahinkaa inuu shaygaa marhuuntaa gacanta ku dhigay shaygaa marhuuntaa inuu gacanta ku dhigay oo qibdooday inuu ku dhaariyo ayuu leeyahay yacni qabdigan iyo waxaan khilaafku ku jirana dee haddii ay qablalqabdi waxani inaan shaygii raantaa gacanta lagu dhigin hadday ku caddaatana maba laazimin oo ninka wuu la noqon karaa weeye haddii ay ku caddaato ninkan inuu gacanta udhigayna gacanta ku dhigayna xataa walow hadduu la soo noqdo xataa sharci darra ayay noqonaysaa macnaha khilaafkan hadalkan badan ee meesha ku jira waa caynkaa ninkii raayin baa qiray inuu murtahin shaygan gacanta ku dhigay oo gacantiisa uu galo rahantiisaa ku laazimtay kadib unbuu isa soo rogu wuxu uhi lam yakun iqraarii qiradaydii aan shaygan u qirayay inuu gacanta ku dhigay can xaqiiqatin war xaqiiqa maahayna wuxuun baan ismoodsiiyey ninka ha lay dhaariyo falow taxliifu wuxuu leeyahay inuu dhaarsado murtahinkii uu ku dhaariyo inuu shaygaasi gacantiisa galay qiil baa haddaba wuxuu leeyahay laa yuxallifu war ma dhaarinayo ninkaasu ma dhaarsanayo ilaa inuu qiritaankii hore uu u qiray yahay inuu taawiil iyo fasiraad iyo wuxuun ku sheego mooyaane la aqbali maayo oo wuxuu leeyahay marka hore uu yidhaahda gacanta ayuu ku dhigay ee haddana uu yidhaahda maya kuma dhigin dee hadalkiisii mutanaaqid buu noqonayaa mid isburiyey buu noqonayaa marka ayaan la aqbalin ilain hadalkii hore u qiray hadalkan kale waxa lagu buriyo oo lagaga doortaa ma jirte ayaan laga aqbalin buu leeyahay ilaa inuu qiraalkiisa hore dee taawiil iyo fasiraad u sheega mooyaane marka waa maxay buu yihi taawiilkan ashatu calaa rasmi qabaalati alqabaala waxa weeye horta waa warqada dee xaqa lagu qoro waa rasiidkaas weeye wax lagu kala qoranayo warqadda waxa lagu kala qorto wey rasmiguna waa kitaabadii marka ashatu calaa rasmi lqabaalati waxaan bimacnaa rasiidkaa aan sameeyey oo aan marageliyey intaan qabdigii xaqiiqada ha dhicin macnaa inta aanu ninkiiba shaygii gacanta ku dhigin ayaan anigu qoraalkan sameeyey had iyo gooraalana imika haddii xataa raashin la kala iibsado ayadoonu ninkii raran baa rasiidka lagu qoraayo intaasaan ka iibiyo wuu qaatay ayaa lagu qoray waxba laga yaba inu deedda suuqa u baxo oo u gaadhiba doonto iyadoo intaa laga qoray manu qaadan weli hadda waana taa laga sii qoray marka wuxuu leeyahay inuu dee taawiilu sheegu idhahdo waar qiritaankaygii hore ee aan u qirayey waxay ahayd waxaan arkay in rasiidkaa qoran ee ah ninkaasi shaygaas ayaa rahan u dhigay oo dabeetana wuu qaatay oo gacantuu ku dhigay oo marka horena aan qoray anigoon gacanta u gelinin oo dabeetana aanu iskhilaafno onu kala tagnay ayuun baan arkayoo dabeedna taasaan ka marakacaye ninku shaygu gacanta caadi ahaan igumuu gelin ee qoraalkaa horeen sameeyey ee qoraalka un ahaaye ninkiina aan gacanta ugu gelin ayuun baan anigu eegoon ka markhaati kacayay ama isagoo yidhaahdaa maya dee wakiilkaygii ayuun baa warqadun baan helay wakiilkaygu leeyahay sheegaa ninkaasi gacantaan u geliyey warqadiina warqad iska musawarah oo aan waxba ka jirin ayay ahayd yacni wuxuu leeyahay qiilku haddaanu qiritaankii hore uu qirayay haddaanu taawiil noocaasa u sheegin lama aqbalayo hadalkiisan dambe ee ka noqotay qiraalkii leanna wuxuu noqonayaa munaaqid buu noqonayaa qiraalkiisii hore ayuu burinayaa walow aqara haddii uu qiro ninkii raayinay sheegi raanigii baa biqabdihi shaygan inuu murtahin gacanta ku dhigay ayuu qiray gacanta ayuu u galay markaa raankiisaasuu ku laasimay buuli uma intaa dabeede qaala wuxuu yidhi lam yakun maahayn iqraarii aniga qiridaydana aan ninkan u qiray inuu shaygan gacanta ku dhigay can xaqiiqatin xaqiiqa ma ahayn waxbaan ismoodsiiye xaq ahaan ninka gacanta uguma gelin falow taxliifuhu wuxuu leeyahy inuu dhaariyo inuu dhaariyo uu ku dhaariyo inuu shaygaas aad gacanta ku dhigtay markii aan rahanta kuugu sheegay inaad gacanta ku dhigtay ku dhaaro waqiila waxa la yidhi laa yuxallifu ma dhaarinayo ilaa an yadkura inuu u sheego mooyaane liiqraarihi qiridiisii hore oo u qiray taawiila inuu fasiraad iyo ujeeddo u sheego mooyaane hadduu wax qiray inuu haddana yidhaha ka noqdo lama ogola ka qowlihiba weeye isagoo taawiilka u sheegaya qiraalkii hore ashhabtu waxaan malageliyey oo bimacnaa aan qoray aan samey calaa rasmi lqabaalati rasiidkii ayaan qoray oo aan marageliyey ayadoon qabdi iyo gacan ku qabasho xaqiiqe aanay dhicin ayaan qoray oon rasiidkaa sameeyey dabeedna markaan rasiidkii sameeyey waanu isku qabanay oo ninkii gacanta umaan gelinin marka anigu qiritaankan hadda aan qiray waxay rasiidkii un baan eegay mooyaane kadib ayuun baan xasuustay in rasiidkaniba isoon gacanta ku dhigin horteedaanu qornay kadibna aanan gacanta u gelinin ama wakiilkaygii ayaa ii soo sheeg qoraal uu leeyahy lay tusay oo laleeyay ninkii gacantaan u geli qoraalkiina mid musawara oo foojiri ayuu noqday walow qaala hadduu yidhaahdo axaduhumaa midkood baa yidhi kii wax rahan dhigay iyo kii la rahan dhigay midkood baa wuxuu yidhi jana lmarhuunu shaygii marhuunta ahaa ee la rahan dhigay waxyeeluu geystay wa ankara alaakharu kii kalena waa inkiray sudiqa almunkiru kan diidaya ayaa biyamiinihi dhaartiisa loogu rumayn waxau leeyahay sheekhu haddii uu mid ahaantood yahay raahin ama murtahin kii wax rahandhigay ama kii la rahandhigay baa wuxuu yihi jana lmarhuunu war shaygii marhuunta ee rahantaha waxyeeluu geystay bacda alqabdi intii gacanta lagu dhigay ayuu xiriis masalan addoon buu ahaa markaasaa wuxuu yihi addoonkii intii aan gacanta ku dhigay ayuu waxyeello geystay wa ankara alaakharu kii kalena wuu inkiro wuu diiday wuxu uhi waxba kama jiraan sudiqa almunkiru biyamiinihi kan diiday ee waxyeeladaa diiday ayaa dhaartiisa loogu rumaynaya masalan ninkii raahin ayaa wuxuu leeyahay ninkii shayga raahan dhigay baa wuxuu leeyahay war ninkani waxyeello ayuu geystay kii kalena waa diido wuxu war waxyeello ma geysanaanu waxaad doonaysaa uun si aad igagala noqoto sudiqalmunkiru biyamiinihi ninkaa diidmo waxyeellada oo murtahina ayuun baa loo rumayn dhaartiisa loogu rumaynaya ka rogo murtahin ayaa maantana sheegay war waxaan adii keentay mid baasoon faraa dhigayn buu haayo waxyeellu markiiba geysay war waxba ma geysanina hayse buu yihi markaa sudiqalmunkiru raahin ila raahin baa maanta waxyeelada diidani ayaa biyamiinihi loogu rumayn maxaa yeelay asalku waxa weeye cadamuljinaa wa baqaau rahni inaan waxyeelana jirin rahantina ay sideedii tahay had iyo gooranana haddaad meel aragtana leeya sudiqa biyamiinihi meeshaa waa marka markhaati la waayo haddii kale markhaatigaa dhaarta ka horeeya marka markhaati la isla waayo ama markhaati waa jiraana waa istacaarudeen laba markhaati oo isku wax furayo o la kala rajixi waayo bay noqdeen marka way isla dhacayaanoo markhaati la-aan baa laga soo qaadaa hadday markhaatigu isku ay istacaarudaan xagga dambu inoogu keeni doonaa insha allahu tacaala bal markhaatiyadu markay istacaarudaan iyo qaabka loo kala rajaxee loo kala xoojiye iyo walow qaala raahinu hadduu raahinkii yidhaahdo janaa waxyeello ayuu marhuunti geystay qabla alqabdi gacan ku-dhigidda ka hor ayuu waxyeello geystay faladharu adhar waxa weeye tasdiiqulmurtahini ninkaa la raandhigay in loo rumaynayo biyamiinihi dhaartiisa in loogu rumaynayo fii inkaarihi diidimada uu diidaya arrinkaa waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu ninkii raahinka ha yidhaahdo ninkii shaygan maaligga aha shayga lahaa rahan dhigay baa wuxuu yidhi intii shaygiina murtahin uu gacanta ku dhigay ayuu wuxu janaa qabla alqabdi warniyow shaygani addoonkani intaanan gacantaba kuu soo gelinin ayuu waxyeelo geystay oo qof ayuu waxyeelay dee iska keen markaa shayga ilaa xaqaka ayaa hortaa ku tacalluqee ninkii baan markaa dee loo farsamaynayaa iska keen buu yidhi kii kalena waa diido o wuxuu yidhi war maya ma jiro ninkanaad wadatee aada leedahay waxbuu yeelu u geystay iminka waddana waa midaad la soo heshiisay oo doonaysa inaad waxoogay siiso oo anigaa rahantan aad san igaga soo celiso fal adharu tasdiiqulmurtahina biyamiinihi ninkaa la rahan dhigay ee rahanta haysta ayaa loo rumay inuu dhaartiisa ayaa loogu rumay fii inkaarihi diidmada uu jinaayadaa diidayo dhaarta uu ku dhaaranayo ayaa loo rumaynaya isagun baa loo dhan ku dhaaro inaan jinaayadaasi aanay jirin maxaa yeelay dee xaqiisa ayaa la ilaalinayaa marka nafyulcilmi wax la yidhaahdo ayuu ku dhaaranayaa nafyucilmi waxa weeye in aanan ogeyn inuu waxyeelo geystay ayaa wallahi yabu odhan sidaasaa dabeedna lagaga tegaya oo waxaa la yidhaahdaa xagga dhaarta ayaa qaacidaa jirta ida xarafa ashaksu calaa ficli nafsi haddii uu qofku ku dhaaranayo yuriidu an yaxrif calaa ficli nafsi hadduu qofku doonayo wuxuu isagu sameeyey inuu ku dhaarto xalafa cala albati waalqaci nafyan wa isbaatan wuxuu sameeyey hadduu ku dhaaranayo iyo waxaanu samayn hadduu ka dhaaranayo qofku oo wax isaga uula xidhiidhow yahay cala albati waalqaci go-naan buu ku dhaaranaya wallahi inaanan waxaa samaynin wallahi inaan waxaa sameeyey hadduu laakiin ficlu lkhayr waxaad ku dhaaranaysaa hadduu wax cid kala samaysan yahay labaa loo kala qaadaa isbaat iyo nafyi baa loo kala qaadaa haddii waxaasi waxaad sugaysa uu yahay xalafa cala albati waalqaci ayuu ku dhaaranay wuxu odhaya wallahi inuu qofkaasi waxaa sameeyey baan ku dhaaranay leanna waa la daalacan karaa ficilka khayrka ee sugitaanka waa la daalacan karaa qofkaasi inuu dee waxaa cunayey inuu waxaa dilay waad arki kartaa haddii waxaasi nafyi uu yahay ma samaynin hadduu yahay nafyulcilmi buu qof ku dharta oo wuxu odhanay wallahi inuu sameeyey inaanan ogeyn markaa taasina tanay la xidhiidhaayo mar haddii ay wax qof kale sameeyey uu ka dhaaranayo oo nafyi ay tahay wuxuu ku dhaaranaya nafyulcilm ogaansha la-aan maxaa yeelay ee ninkan loogu rumaynayaa waxay leein waxaad dhici kartaa inuu ninkan jinaayada iyo waxyeelada sheeganaya uu ninka raayinkaa la soo heshiiyo o yidhaahdo war ninkan ninba shay baan lahayo shayga ina iska iibsaya baan doonayo mid baas baa dan yar igulaha baa rahan iga hayste kaale i raac yani addoonkaa waxaan odhanaya ninkan waxyeelo u geyste adna waxoogay baan kuu dhibi markaan iibiye taas ayaa dhici karta taaniga haddaba adharka ka soo horjeeda qawlka labaad ee adharka ka soo horjeeda isagu wuxuu leeyahay war may raahinkaa loo rumayn leanno ninkani dee wax milkigiisa wax u geysanaya muu qireen ilaa ninkan waa kan wuxu qiray ee yidhi waxyeelu kani u geystay dee kana ka hadhi maayo sharciyan hadduu yidhahdo wixii aad ii qirtay isii oo ay dacwadiis la tagto kama noqon karo dee markaa ninkani faduul dusha iska saari maayo milkigiisii dee cid kale soo gelin maayo waa wax jira uun waxa uu qiraye wataaye isagaa loo rumeeyay qowlkaasi leey wal asaxu asax waxa weeye annahu idaa xalafa marka uu dhaarto ninkii murtahin loola jiray hanima raahinu ninkii raahinka ahaa ayaa u magdhabaya lilmajniyu calayhi kii waxyeelada loo geystay ayuu u magdhabaya wa anahu asaxu anahu yaqrabu wuxuu magdhabaya alaqala ka yar min qiimati alcabdi addoonka qiimihiisa iyo warshil jinaayati waxyeelada mushqaayadeydii wa anahu alasaxu low nakala hadduu diido almurtahinu ruddat ilyamiinu cala almajniyu calayhi ayaa lagu celinaya laa cala raahini lagu celin maayo fa idaa xalafa markuu dhaartana biica fi ljinaayati jinaayadaa loo iibinaya waxau sheekhu yidhi waxaynu nidhi ha dhaarta ninkii murtahinka ahaa asax haddaba waxa weeye buu leeyahay marka uu dhaarto ninkii murtahin nafyulcilmi uu ku dhaarto yidhaha wallahi inaanan ogeyn waxyeelada aad sheegaysa inuu geystay dee shaygii rahanimadiisiibuu iskaga sii jirayay oo addoonkii halkan ninkii baa rahan u haysanaya waxa isku soo hadhay ninkii raahiniyo iyo kii uu watay ee uu lahaa yacni jinaayaa loo geystay markaa qarimo raahinu ninkii raahinkaabaa wuxuu u magdhabayaa lilmajniyu calayhi kii majniyu calayhigaa waxyeelada loo geystay ee uu lahaa waxyeelo addoonkanaad rahanta waystaa u geystay ayuu u magdhabayaa maxaa yeelay dee isagan ninka raahinkaa ayaa wuxuu iskala dhex taagay isaga iyo xaqiisii oo dee xaqiisii addoonkanu ku tacalluqay addoonkiina waa kanoo rahandhig markaa isaga ayaa ninkan waxyeelada qaba raahin baa xaqiisii ka hortaagan oo dee shaygii waa kan ka rahandhigay aanigu wuxuu leeyahay qawlka adharka asaxa kasoo horjeeda maya waxba u magdhabi maayo oo waxaan waxba ugu magdhabaynin dee waxaan u qiray wax isaga un ku xidhan maahayne wuxuu ahaa bahalkaa addoonkaa rahanta u yaalla halkaa ayuu dee wuxugu qiray dee kiina waa taasoo laga dhaqaajiyey mar haddii kiina laga dhaqaajiyey dee isagoon waxba qiran oo kale unbay ka dhigan tahay kaanahu lam yuqira isagoon waxba qiran oo kale ayuunbay ka dhigan tahay ninkani waddadiisa ahaa cababu isagu leey muxuu haddaba ku magdhabayaa ayaa timi wa anahu walasaxu anahu yaqramu wuxuu magdhabaya u bixinaya alaqala ka yar min qiimati alcabdi waarishi ljinaaya laba mid ayuun baa la eegayo war addoonku intee buu joogaa dee wuxuu joogaa kun shilin ama milyan buu joogaa oo jinaayadan iyo waxyeeladan laga doonayaana ee oo waxyeeladan u geystayna waa intee hadday qiimihiisi milyan yahay dee waxa weeye kaba soo qaad waa sideed boqol markaa arshigaa jinaayada ee sideedda boqola ayuunbuu bixin haddii qiimuhu yar yahayna oo qiimihi masalan shan boqol uu yahay jinaayadiina ay milyan tahay wuxuu bixinayaa un qiimaha ayuunbuu bixinaya maxaa yeelay dee shaygii ayaan markaa in la iibiyo aan suurto gelaynin xaqii ninkana halkan ku taxl markaa ka yar unbuu bixinaya hadduu diido haddaba ninkii murto in la odhan jiray uu dhaartii diido oo u yidhahda anu maxaan ka ogay dee addoonkan inuu ninkan waxyeello u geystay iyo iyo in kale anigu waxba kama ogay waxaan u haystaa unse inaad ninkan adigu la soo heshiisoo doonaysa un dee inaad shaygaa rahantaa igaga qaado mana ku dhaaranayo inaanu waxyeello geysanin ruddat ilyamiinu cala almajniyi calayhi kii waxyeellada loo geystay ayaa la odhan ku dhaaro maxaa xaqa isagaa le laa cala raahini raahinka lagu dhaarin maayo maxay raahinku dee nafdiisa waxba uma sheeganin wuxuu isagu isagu dee ninkan unbu wuxu sheegayey mooyaane isagu nafdiisa waxba uma sheegin isagii lagu celin maayo dhaaran maayo buu leey ee ninkii jaamajnu calayhiga ahaayee xaqa lahaa ayaa lagu dhaaray taaniga markaa asax baa ilayn ku jira halkaane ee ka hor jeeda halkan wuxuu leeyahay war maye raahinkaa lagu celinaya isagaa maaliga ah isaga ayay doodu isagii murtahin dhex taallay mar hadday isagii ninkan raahanta isa doodu dhex taallay isagii ha lagu celiyo ha dhaarta fa idaa xalafa biica fi ljinaayati marka u dhaarto haddaba kaa lagu celiyey markuu dhaarto ee majnuu calayhigaahi biica fi ljinaayati jinaayada ayaa loo iibin haddii dee jinaayadu ay qiimihiisa wada gaadhayso taasal haddii kalena qadarkeeda ayuun baa laga iibin oo masalan haddii dee ay isleeg yihiin jinaayada iyo qiimuhu waa loo iibin haddii masalan jinaayadan ay shan boqol tahay qiimihiisuna kun yahay waxa la odhan niskii ha la iibiyo walow adina hadduu fasaxo fii bayci lmarhuuni shaygii marhuuntahay iibinteedii ayuu fasaxay fabiica markaasaa la iibi warajaca can ilidni ogolaanshiina uu ka noqdo wa qaala wuxuu dabeednaya rajactu qabla albayci iibka goor baan ka noqday waqaala raayni wuxu nime bacdahu baad ka noqotay fal asaxu asax waxa way tasdiiqu lmurtahini murtahin in loo rumaynayo waa taynu soo yani kitaabka inoogu soo hormartay shaygan marhuunta lama iibin karo isagoon ogolaansho laga helin ninkan rahanta u haysta haddaba wuxuu yidhi walow adina fii bayci lmarhuuni fabiica murtahin baa ogolaad wuxu uhi war shayga iibiya fabiica markaasaa la iibiyey markii la iibiyey ayaa waraja can ilidni isaguna show markii shaygii laga kaxeeyey ayuu idankii ka noqday idankii iyo ogolaanshihiibuu ka noqday markii shaygii laga kaxeeyey kaxeeyey uu ogolaaday in la iibiyo ayuu idankii ka noqday dabeedna wuxu idhi intii shaygii la iibiyey ayaa wuxuu idhi rajactu qabla albayci waar intaan shaygaba la iibinin aydaan sayladaba gaadhsiinin ayaan ogolaanshihii ka noqday iibkaa dabeedna waxba kama jiraan wa qaala raahinu raahinna wuxuu yidhi ninkii shaygan lahaayee rahandhigay ee kaxeeyey ee idanka ku kaxeyn wuxu bacdahu war markaanu iibinay ayaad ka noqotay oo imisadii baad ka noqotay dee waxaan ka noqday koob iyo tobankii oo sagaalkiiba waanu iibinay saas ui iyo meesayirda maad gaadhsiin oo halkan dhexaad marinaysay markaan ka noqday fal asaxu tasdiiqu lmurtahini murtahin baa loo rumayn biyamiinihi dhaartiisa ayaa loogu rumayn isagu baa loo ku dhaaro inaan shaygaan la iibinin markaad ka noqotay idankii maxaa yeelay asalku waa cadamu lbayc inaan iib jirin weeye marka dee noqodkan iyo iibkan wakti baa mid walba la sheegayaa yacni inay mid waliba ay dhaceen markaa way istacaarudayaan orhaantii sideedii ayuunbay markaa ku baaqi ahaanaysa taanigu wuxuu leeyahay qawlka ka horjeeda waa raayinkaa loo rumay isaga waktiga iibkiisa oge mar hadduu murtahinna u ogolaaday oo uu yidhi fasaxiyo inaan muroonsiinini aynu kaa u rumayna bisigu leeyahy wamanka calayhi guudkiisa hore alfaani laba kun biaxadihimaa rahnun midkood rahan baa looga haystaa fa addaa alfan kun ayuu dabeedna bixiyey wa qaala wuxuu uhi addaytu waxaan ka bixiyey can alfi rahni kunkii rahanta layga haystay sudiqa biyamiinihi dhaartiisa ayaa loogu rumayn wain lam yawin shay-an haddaanu waxba niyoonina jacalahu wuxuu ka yeelaya camaa shaa kow doono waqiila waxaa layihi qasadu waa loo qaybin ba layidhi wuxuu leeyahy sheekhu nin ayaa masalan laba daymood baa lagu lahaa ka soo qaad laba boqol baa lagu lahaa ama laba kun buu ina yidhi beexadimaa rahnu mid ahaantood laba jeer buu kala qaatayoo markaasaa wuxu uhi waar kun ahaan saacaddaa rahan igaga hay kunka kalena waa bilaa rahan dabeedna kun shilin ayuu bixiyey ninkii fa addaa alfan kun buu bixiyey markuu kunkii bixiyey buu yidhi waar isii saacaddii markaasaa ila waataan bixiyey lacagtii kunkii aad raanta iga haysatay ila waataan kuu dhiibay saacaddiisii markaasuu kii kalena yidhi war maya kunkii bilaa rahanta habaad bixisaye kii rahanta lahaa ee rahanta aan saacadda kaga maad bixinin sidaas daraaddeed saacaddu rahantii bay kaaga oolaysaa ee ilaa aad kunkaa kala la kaalaydo oo kunkan aad bixisay waxa weeye kii bilaa rahanta ahaa yani halkaasay iska qabteen isagina wuxu uhi addaytu can alfirani war maya kunkii aad rahanta iga hay saacaddan rahanta aad iga haysatay ayaan bixiye saacaddaydaysii sudiqa biyamiinihi kaa wax bixiyey raahinka ayuunbaa loo rumay leannahu aclama biqasdihi isagaa dee qasadkiisa iyo qaabku wuxu bixiyeyba og in lam yawin shay-an labadii nin waaba isqabteenoo dabeedna kii raahinkaa lafdiisi baa wuxuu ihi wallahi inaanan waan ku dhiibay un maba xasunay saacaddanaya midnaba kamaan dhigin kii raanta iga taallay iyo iyo kii aan raanta midnaba ulama aan jeedin jacalahu camaa shaa hadda kow doono ayuu ka dhigaya kow doono ayuu ka dhigaya haduu yidhi hadda imika danba ka dhigin kii aad kunka aad saacadda iga hayso saacaddiisii saasun bay noqon waqiila waxaa la yihi qasad warmaya loo qaybiyo kunkaa shanna ha lagu hagaajiyo kii rahanta loo haystay shanna xaggan ha lagu hagaajiyo oo marka sidaa lagu kala qaybiyana raantii ma soo baxaysa weeye maxaa yeelay dee intay wax ka harsan yihiin walaa yanfaku shay-un min arahni intay daynta wax ka harsan yihin waxba kama baxaynin waxaa wuxu leya dee labadii baan kala mudnayn faslun fi tacalluqi dayni bitarikati dayn ku tacalluqay tarikadii ayuu u fasal yahay macnaha tarikadii nin dhintay oo masalan xoolihiisii dabeedna dayn lagu lahaa bal daynkaasi qaabka uu noqonayo yuu halkan inooga hadlaya man maata qofka dhinta wa calayhi daynun iyadoo dayn lagu leeyahay tacallaqa bitarikatihi dayntaasi wuxuu ku xidhmayaa wixii uu ka tegey tacalluqahu ku-xidhankiisii bilmarhuuni ka tacalluqihi bilmarhuun sidii dayntu ay marhuunta ugu tacalluqaysa oo kale wa fii qowlin ka arshil ka tacalluqil arshi sidii magtu ay ugu tacalluqaysay biljaani kii jaaniga ahay waxyeelada geystay waxau leeyahay sheekhu haddii uu qof dhinto iyadoo dayn lagu leeyahay ayuu dhintay waxna maalna waa ka tegey dayntaasi wuxuu ku tacalluqayaa uu ku xidhmayaa tarikadiiyo wixii uu ka tegey oo u guurtay tarikaday waxa u dhahay u guurtay qofkii dhexlayey iyadoo macadayna tacalluqa tacalluqahu bilmarhuuni sidii macnaadayntu ay marhuunta ugu tacalluqaysay ugu xidhmaysay sidaasoo kale ayay dayntaasi maalkaa uu ninku ka dhintay ugu tacalluqaysaa oo macnaha maxay ka dhigan tahay dee shayga marhuuntaa ee la rahan dhigo daynta ninkaa lagu leeyahy saw kumay xidhnayn qofkii baa dayn buu qaadanayaa dabeedna shay buu rahan dhigayaa daynta markaa ninkaa lagu leeyahay waxay ku xidhan tahay oy ku tacalluqdaa shaygaa marhuuntaa rahantaa marka macnaheeduna waxay ahayd inaanu rahantaa waxba ka baxaynin ilaa dayntii la wada bixiyo tan macnaheeduna wuxuu noqonayaa waariskan iyo ninkan dhaxlay gacantiisa ha gasha ee kuma tasarufi karo ilaa uu dayntii ka bixiyo kuma tasarufi karo oo kuma tagrifari karo ilaa uu daynta ka bixiyo tacalluqu ka tacalluqi bilmarhuum yani sidii dayntu uu rahanta ugu marhuunta ugu tacalluqayay oo kalea dayntu tarikada ninku ka dhintay ugu tacalluqaysaa ugu xidhmaysaa macnaha wa fii qawlin ka tacaluqi larshi biljani maye addoonkii masalan waxyeelada geystay dee siday ugu tacalluqaysay arshigaa waxyeeladaa uu geystay magtadaa siday ugu tacalluqaysay oo kale ayuunbay ugu tacalluqaysaa ayuu leeyahay qowlkani oo dee waataynu xaggaa hore kusoo marnay in yani la iibin karo masalan addoonkii wuxuu khilaafku inoo soo geliyeyin in la iibin karo addoonkii masalan ay raqabadiisa maal ku tacalluqay masalan markuu ka hadlayay waxyaalihii aan iibkoodu banaayaba wuxuu ihi walaljaani almutacalliqi biraqabatihi maalun fi lcadhari ma ansaxayo addoonkii jaaniga ahaayey waxyeelada geysa iibkiisu almutacalliqi biraqabatihi maalun ee qoortiisa uu maal ku tacalluqay qoortiisa uu maal ku xidhnaa in la iibiyaa ma banaana biladhari haddaan qabanno maxaa yeelay dee xaq baa ku tacalluq waa sida marhuunta uu kale u leeyahy isagaaba kasii mudanoo dee jinaayada rahin rahanta waa laga hormariyaa qiil baa isagu wuxuu leeyahay maye ka muusirka ee hodankaa hadduu nin hodani leeyahay iibkiisu waa ansaxaya leeyahay dee jaaniga qoortiisa uu maalku ku tacalluqay muusir iyo mucsir mid hodan iyo midaan hodan ahayn baa qowl baa leh wuu ku ansaxayaa iibki in la iibiyaa mar haddii addoonkii dee ay jinaayadu ku tacalluqday qoortiisa khilaafkaasi uu ku jiro lama iibin karo iyo may waa la iibin karaa taasoo kale ayuunbay sideedoo kalunbay arshigaas siduu jaanigaa ugu tacalluqay ee khilaafku u galay inuu iibkiisii ishortaagayo inaanu ishortaagaynin oo kalunbay tanna la mid tahayo ninkii waariska ahaa wa iskaga tasarufi karaa waxbuu ka gadgadan karaa laakiin haddii la yidhaahdo tacalluqahu bilmarhuuni siduu dayntu marhuunta ugu tacalluqayay dee marhuunta lamana iibin karaynin haddii daynkii wax la bixiyana waxba kama soo fakanaynin facalalahari adhar haddaan qabanno yastawi daynu lmustaqriqu dayntii yani tarikada oo dhan wada gaadhayay iyo wakayruhu waa simayin fil asaxi asax haddaan qabanno wuxuu leeya adhar haddaan qabanno daynta mustaqriqa ah haddii lagu leeyahay masalan dayn ka badan wuxuan waxaanu ka tegay dayn ka badan oo mustaqriqaho wada qarqinaysa wada gaadhaysa iyo haddii ay yani ka yarta oonay wada qarqinaynin waa isku mid inay rahan tarikadii oo dhami ama ha wada gaa daynka ha isleekaadaan ama daynku ha yaraado rahan ayay u tahay tarikadii oo dhami daynta markaa in wax lagaga tasarufaa ma banaana saasuu ujeedaa facalaalad hare adradaa qabna yastawi waxaa siman adaynu lmustaqriqu daynkii tarikada wada qaadanaya wada qarqinayay iyo wakayruhu kayrkii way u siman yihiin in tarikadii ay rahan dayntaa u tahay oo markaa haddaan sidaan nidhi waariskii waxba kagama tasarufi kara wey ama dayntu wax yarba ha ahaato dee xoolaa neef adigi ka bixin karo ama mid ka wada badanba ha ahaato waxba kagama tasarufi kara weeye mar haddii dayn lagu leeyahay waa qowlkii hore oo waxay u rahan tahaa laatarikadii oo dhami dayntaa shay marhuunahana dee laguma tasarufi karaynin walow tasarafa haddii uu tasarufo alwaariu ninkii dhaxlayay ayaa tasarufay walaa dayna daahirun wax daynoo muuqataana ma jirto fadaraa daynun fadahara daynun dayn baa muuqatay biraddi mabiicin shay mabiica oo la iibiya la soo celiyay biceybin baa lagu soo celiyey fal asaxu asax waxa weeye annahu laa yatabayanu ma caddaanayo fasaadu tasarufihi tasarufkiisii inuu fasaaday laakiin in lam yuqbad daynu daynta haddaan la gudin fusika waa la fasakhaya masalan ninkii waaridki ahaayee shaygan dhexlayay ayaa cid walba weydiiyey war wax dayn oo marxuunkaa lagu lahaa ma garanaysaan waa la waayey walaa dayna daahirun dayn muuqataana ma jirto iyo mid khafiyo mid muuqdatoona ma jiro fadahara daynu dayn baa dabeedna timi intuu tasarufay wixii kala wadwaday ayay dayni soo baxday oo dayntiina say ku soo baxday biraddi mabiicin shay mabiic ah oo masalan ninkan dhintay shay uu iibiyey oo lacagteedina qaatay uu isticmaalay ayaa ceeb laga helay oo la soo celiyay masala lacagteedina siiya shaygiini aa naga iibiseen ceebtaasuu yeeshaye dee ninkii wuxuu doonaya markaa lacagtiisii ninkiina waa kan tasarufay maxaa la yeelayaa fal asaxu anahu laa yatabayanu fasaadu tasarufihi ma caddaanayo hortu ninkan waaridka ah ee tasarufkan la yimi tasarufkiisi inuu faasid yahay oo mar haddii dayni soo baxday ilaa iyadoo dayn lagu leeyay in la farageliyo lama ogolan wax laga taataabte ma caddaanayo markaba hortu inu inuu tasarufkiisi faasid yahay maxaa yeele markii hore de mar hadduu dayn waayey dee xaq buu ulahaa markaa inuu ku tallaabsado laakiin maxaa la yeelayaa dayntii haddaan la bixinin dayntii haddaan la bixinin oo aanu waaridkii iska bixinin ninki aanu lacagtiisi u doon ama cid kaloo ajnabiyu dee aanay furanoonay ka bixinin fusika iibkaa waa la fasakhayaa iibkii marka la fasaxo ninkii dee wixiisii buu doonaya markaa iibkii ayaa la fasakhayaa marka la fasaxo ayuu dabeedna tasarufkiisii ayaa la fasakhayaa fusika tasarufu tasarufkiisii ayaa la fasakhaya baan leeyahay marka tasarufkiisii la fasaxo ayaa mustaxiqa qofkii dee shaygan mutay lacagta le xaqiisii gaadhaya oo la soo celinaya waxa lowxii sameeyo o dhan ka kacbay noqonaysa waa la fasakhaya qaadiga ayaana fasakhaya si mustaxiqu xaqiisa u gaadho walaa khilaafa khilaaf kuma jiro ana lilwaarisi ninka waaridka dhexlaya inuu leeyahay imsaaka cayni tarikati tarikada inuu lafdeeda haysto waqadaa dayni min maalihi dayntana uu maalkiisa ka gudo waxa u leeyahay sheekhu haddii masalan dayn ayaa masalan lagu yeeshay ninkan uu dhexlayay xoolana waa ka tegey masala geel iyo adhi buu ka tegey iyo daaraba ninkiina dayn baa lagu yeeshay khilaaf kuma jira ninka waaridkii wuxuu leeyahay ee dhaxlay dayntaa ninkaa lagu lahaa inuu ka bixiyo maalkiisa isagu uu lahaa gaar u lahaa in dhaxalka ahayn iyo inuu dhaxalka ka bixiyaba uu leeyahy haddii markaa uu ninkii jeclaysto u idhaahdo war daartan anaa iska haysanaye soo adigu lacagun kumaad lahayn lacagtaadii ho ninkii xaq umaloo ma odhan karo may may adiga taada iga daayo ninkaan daynta ku lahaa wixii uu lahaa yani isi marka walaa khilaafa khilaaf kuma jiro ana lilwaarisi waaridka inay usugnaatay imsaaka cayni tarikati tarikada shayganuu ninku ka dhintay inuu caynteeda haysto waqadaa dayni dayntina uu ka guday min maalihi maalki isagu uu lahaa wasaxiixu saxiix waxa weeye ana tacaluqa dayni bitarikati uu ku tacaluqa laa yamnacu lirta dhaxalka ma diidayo oo falaa yatacallaqu markaa kuma tacaluqayo dayntu bizawaa'idi tarikati tarikada dheeraadadeedii soo baxay ka kasbin iyo wanataajin wixii ka dhashay wallahu aclam wuxuu leeyahay sheekhu daynta tarikada yacni lagu leeyahay ma diidayo isma hortaagaya dhaxalka macnaha muxuu jeeda saw kii yidhi yani kuma tasarufi karo macnaha waxa weeye intuu ninkani hortu noolaa xoolahan waxa lahaa ninkan dhintay macnaha halkan wuxuu uga jeeda markaa haddaba xoolihii intay ninkii dhintay ka wareegaan inay ninkan dhaxlayo milkigiisa galaan ma diidayo oo dayntaasi isma hortaagayo mar haddii aynu sidaan nidhi waxay yidhaahdaan masalan ilbiriqsiyada ugu dambeeya ee ninkaa noloshiisa ayay ku wareegaan maalkaasi tarig uu ku wareegaa qofka waaridka ah dhaxlaya qofka waaridka ah dhaxlaya ayuu ku wareegay hataa masalan ninka haddii la dilo waa la dilay nin baa dilay jef buu masalan u dilay magtiisii ayada oo aan laba soo qaadin baa la dhaxlayaa ayaa la dhaxli karaa masalan zuwadkaa markuu ka hadlaya axkaamta toddobada ah ayaa wuxuu ku soo daray laba shay buu ku soo daray wa minhum macdumun ka mawjuudin muhil ka diyatin tuurasu can shaksin qutil axkaamta marka laga hadlayo waxaa jiraba shay macduuma ka macduumin ka mawjuudin muhil wax joogo kale laga dhigayo ka diyatin tuurasu can shaksin qatal waa si diyo laga dhaxlaya shaksi la dilay oo kale wa minhu mawjuudun ka macdumin muhil ka waajidil maa idaa tayamama masalan nin masalan xanuun oo kale masalan utas u ota gabagabaysanayo biyihiina hayse biyaha waxaa laga soo qaadaya macduum oo kale marka waxaa laga soo qaadayaa inay markaa laxadaadka ugu dambeeyey ay milkigiisi ka wareegeen o kan kale milkigiisi u wareegeen marka halkaa una leeya falaa yatacallaqu bizawaidi tarikati ka kasbin masalan addoomay haayeen addoonkii baa shaqaystay oo xoolo badan buu dhaxay geel iyo ari bay haayeen oo dabeedna way sii dhaleen waxaa markaa kusii dhashay iyo shaqada waxaa kusoo kordhay fii milkil waarisi bay ku yimaadeenoo iyagu dayntii dabadday ka yihiin weeye ee dayntii waxay ku tacalluqday uun intii ninkii uu ka dhintay falaa yatacallaqu bizawaidi tarikati ka kasbin iyo wanataaj wallahu aclam kitaabu tafliisi tafliiska waxaa la yidhaha ayuu kitaab yahay marka waa ceedhowgii ama qaamow waa qofka oo wuxuu lahaa iyo wixii lagu lahaa ay kala bataan oo wixii dayntaha ee loo sheeganaya ay bataan min alfuluus ayaa laga soo qaatay oo ah maalyaalka ama lacagaha kuwa ugu liita maanaa aflasa waxaa la yidhaha saara ilaa xaalati laysa macahu fiiha falas wuxuu gaadhay xaalad aanu beesadna haynin sharci ahaan waxaa la yidhaha jaclulxaakimi ninka xaakimka ahay oo qofkii daynaysnaa ka dhiga muflisan mid caydha bimancihi min atasarufi fii maalih wuxuu caydha kaga dhigayaa marka uu u diido inuu ku takrifado maalkiisii marka muflis xagga curfiga caadada waxaa loo yaqaanaa man laa maala lahu qofkaan waxba haysanin sidii rasuulkuba sala allahu alay slam markuu weydiinayo saxaabadu yihi atadruuna man ilmuflis ma taqaanaa ninka mufliska la ydhaha almuflis fiina man laa dirhama lahu walaa mataac ninkan waxba aysan weeye sharcigana waxa weeye man laa yafi maaluhu bidaynihi waa qofka aan maalka iyo wuxuu haysaa dayntii lagu lahaa aanu oofinaynin waxa u asala markaa mancintaa iyo qofkaa daymoobay laga mancinayo tasarufkii uu maalkiisa ku takrifali lahaa ee caydha laga dhigayo waxa u asala xadiid ay taaraquni uu wariyey xaakimna uu sanadkiisa inuu saxiix yahay ku tilmaamay rasuulku sala allahu alay wasalam inuu xajiriyey ninkii mucaadi la odhan jiray oo tasarufka ka mamnuucay maalkiisiina wuu iibiyey dayn lagu lahaa daraaddeed oo uu qaybiyey markaa dadkii daynta ku lahaa markaa mucaad isagaa codsaday in la xajiriyo tasarufka laga mamnuuco si aanay waxani ugu sibqin iyo maya dadkii quramada ahaye daynta ku lahaabaa arrinkaa weydiistay oo codsaday labadaba waa layidhi man qofka calayhi korkiisa ay ahaadaan duyuunun dayaal xaalatun oo aan wakti loo qabanin zaa'idatun taasoo ka dheerada calaa maalihi maalkiisa yuxjaru calayhi ninkaa waa la shari oo tasarufka ayaa laga mamnuucayaa bisu'aali lguramaa'i dadkii daynta ku lahaa weydiisigooda iyo codsigooda ayaana tasarufka lagaga mamnuucayaa walaa xajra bilmu'ajali mu'ajal xoolihii mu-ajalkahaa iyaga loogu shari maayo waxa uu leeyahay sheekhu qofka lagu leeyahay dayman ayaa lagu leeyahay daymankaana aadami baa leh dayn ilaahay maaha dayntaasina waa mid laasimo ah oo laasimtay waa mid xaalla ah oo hadda layska doonayo waa zaa'idatun calaa maalihi maalkiisana way ka badan tahay yuxjaru calayhi qofka caynkaasa ee lagu yeesho daymankaa daymankaana uu aadami leeyahay dad ay leeyihiin daymankaasina ayay kuwa laasimay oo sugnaaday daynkaasina mid wakti la-aanu ahayna mid xaalla oo hadda laiska doonayo uu yahay zaa'ido ahoo ka dheeraada maalka iyo wuxuu haysta yuxjaru calayhi qofkaa tasarufka waa laga mamnuucaya maalkiisa inuu ku takrifalo waa laga mamnuucaya waxaana laga mamnuucaya bisu-aali lghuramaa dadkii qaanta ku lahaa codsigooda ayaa lagaga mamnuucaya tasarufka maxaa yeelay ee su-aashooda lagu xidhay dee xaqa ayaga ayaa leh marka waxaynu nidhi oo aynu masalan quyuuddii aynu nidhi qofka dayn lagu leeyahay qofkii isaga aan dayn lagu lahayn asbaabaha kale ee xajriga keenana aan dee laga helin isaga tasarufkiisa laga mamnuuci maayo duyuun halkuu ina yidhi dayman wax mafhuumahoo ay leedahay ma jirtee hadduu hal dayn keliya yahay oo maalkiisa uu ka wada badan yahay waa loo xajirinaya ee danyaalkaasi waxba jamacaas shardi maaha waxaynu nidhi waa inuu aadami leeyahay ilaahay dayntiisu ayada loo xajirin maayo ee waa wixii aadami daba taagan yahayuun laazima baynu nidhi waa in dayn sugnaatay ay tahay waxaa ku baxaya dayntii aan laasimada ahayn masala nujuumul kitaab oo kale addoonka haddii la yidhaha intaa haddaad keento xor baa tahay maalkaa laga doonayo xornimaysa nujuum baa la yidhaahdaa kaana isna loogu shari maayo oo maxaa yeelay dee inuu iskaba fasaqo ayuu leeyahay oo addoonnimadiisi iska wato dayntaba uu iska rido waxaynu idhi dayntaasi waa inay tahay mid xaallo ah mid hadda la yska doonayo waa inay tahay marka wuxuyna yidhi walaa xajra bilmu'ajali daynkii isagu mu'ajalka ahaa ee muddada lahaaye masalan sanadka iyo lixda bilood iyo ay ka harhsanaayeen waktigiisii isaga qofkii tasarufka looga xidhi maayo leannahu isagu hadda la doonaya ma aha zaa'idatun calaa maalihi maalkiisa dee ka dheeraada baynu nidhi haddii dee waxa lagu leeyahay ay wax yar tahay haddii waxa lagu leeyahay ay wax yar tahay tasarufka laga mamnuuci maayo marka halkaa calaa maalihi aan nidhi waxay leeyihin haddii maal baynu le haddaanu maalba lahayn iyadoo lafteeda la shari maayo ninkii aantaynba dayn waa lagu leeyahay laakiin shilinba male markaa dee isagana ma waxa weeyaan weligii un daynta ha u xidhnaado oo yaan waxba qabanin miya markaa isaga lama shariyo haddaanu caantaynba haynin waxaan waa kaa isna xoolaha leh culimada qaar baa yidhi maya ninka haddii daynba lagu yeesho waa la waa la waa laga sharayaayo inay wax soo galaan mooye inuu wax sii bixiyo tasarufkeeda waa laga xidhayaa oo dee wuxuu ama soo ugaadhsado ama meelaha ka soo shaqaysto ama uu soo helo waa in tasaruf walow isaga waxu lahayn waa in laga sii mamnuucaa si aanu dee wixii soo galaba aanu isu dhaafinin markaa waa in wax soo galaan laakiin aanu wax isdhaafinin marka waxaana dee shara uun ee tasarufka u diidaa waxa weeye waa xaakimka un maxaa yeele waa wax eegma iyo ijtihaadiya u baahan marka cid aan xaakim ahayn wax ma j ma yani tasarufka ma joojin karto haddaba xajri marka la doonayo ee wax la sharayo ma tasarufkunbaa laga joojinayaa mise waxaa la odhanayaa masalan xajartu bilfalasi oo in markaa hadal lala yimaado ayaa lagama maarmaana oo siiqo lala yimaado ka culimada qaarkood waxay leeyihiin waxaa ku filan un yani tasarufkoo loo diido una waxla hadal looma baahna culimada qaarna waxay leeyihin may waa inuu qaadigii yidhaahdaa xajartu bilfalasi ninkaa tasarufkii waan ka mamnuucay dayntaa lagu yeeshay daraaddeed marka wuxuu sheekhu yihi man qofka calayhi korkiisa diyuunun ay ahaatay danyaal xaalatun oo xaalo hadda laga doonayo liaadamiyin laazimatin dayntaasoo aadam usabaato laazimatun yani intaana way ku qaydeen xaalatun oo hadda la doonayo zaa'idatun ka dheeraad ah calaa maalihi yuxjaru calayhi ninkaa tasarufka waa laga mamnuucayaa waxaan tasarufka looga mamnuucayaana dee maslaxa ayaa dadkan qulamada ahee dayntana ugu sugan maxaa yeelay dee waxaa laga yaabaa inuu qaarkoodun iska siiyo haddaan tasarufka laga mamnuucin oon gaca xaakim soo faragelinin inuu dee qaarkood iska buriyo qaarna uu yidhaah way si xunba iqaanabeeno dabeedna uu cidlo diro ayaa dhici karta sidaa daraaddeed mar haddii meesha dayn xoolihiisii ka badani ay soo gashay ninkaani isagu cadda